wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska dowlad goboleedka jubbaland ayaa saddex boqol oo qoys oo ku nool xaafadaha farjano calale iyo faanool ee magaalada kismaayo u qaybisay burjikooyinka dhuxusha bakhaamiya kuwaasi oo loo isticmaalo karinta cuntada si looga hortago xaalufinta deegaanka maslax mawliid maxamed agaasimaha waaxda khayraadka dabiiciga ee wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska jubbaland ayaa ka warbixiyey qaabka deeqdan loo qeybiyey barnaamijkan maanta aad arkaysaan waxaan u joognaa waa qaybin aan ugu talagelnay burjikooyinka dhuxusha yareeya iyo kuwa xaabada yareeyo labada nooc oo isugu jirto oo loo yaqaano dhuxuldhowr iyo xaabo dhowr anigoo ah maslax mawlid maxamed agaasimaha khayraadka dabiiciga iyo dhirta dowlad goboleedka jubbaland ka socda wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska waxaan maanta aan guddoonsiiyey boqol xabo oo suufiska ah oo xaabo dhowr iyo dhuxuldhowr isugu jiro guddoomiyaha maaragtay maamulka degmada runtii ayaan guddoonsiiyey oo ayagana runtii ayagana maaragtay sii guddoonsiiyey xaafadda hadda aan joogno guddoomiyaheeda farjanno dhanka kale qaar ka mid ah guddoomiyaasha xaafadaha loo qeybiyey burjikooyinkan ayaa ka mahad celiyey deeqdan la soo gaadhsiiyey haddana waxaa meeshan naloogu keenay burjikooyinkii gabdhaha la siinayey ee xaafadda farjanno boqol xabbo ayaa nalagu wareejiyey agaasimihii degmada u qaabilsanaa khayraadka iyo agaasimihii ka socda wasaaradda deegaanka ayaa noo keenay haddana gabdhihii baan rabnaa inaan u qaybinno waa kuwaa hadda bidhaantooda aad arkaysaan noocaas weeye waana ka guddoonnay
wasaaradda deegaanka iyo heermiyiga horumarinta heermiyiga iyo dalxiiska iyo agaasimaha degmada deegaanka iyo masaa'ibta waxaan maanta ka guddoonnay tiro boqol qof ah oo qoysaska qaybo badan kala duwan ah oo ah barakacyaal iyo ritaanegii iyo iyo iyo host communitigii waxay maanta noogu deeqeen oo aan ka guddoonnay agaasime waa mahadsan tahay